xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa dowladda itoobiya ku eedeeyey inay biyo kusoo furayso biyo xireenada dalkeeda ku yaala si ay biyo badan usoo raacaan webiga shabeelle iyo jubba oo asal ahaan kasoo burqada itoobiya taasoo keenaysa fatahaado ka dhaca gudaha soomaaliya wareysi uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ah soddonkii sebteembar siiyey majalada ecominista ayuu kusoo bandhigay sawirada fatahaado ka dhacay soomaaliya arrinkaas uu u sababeeyey habdhaqanka itoobiya wuxuuna sheegay inay xilligay doonto biyo badan kusoo furto webiga dowladda itoobiya ayuu ku eedeeyey inay hub kusoo gurayso soomaaliya iyadoona hubaynaysa maleeshiyaad beeleedyo iyo sidoo kale siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo mucaarad ku ah dowladdiisa isagoona sheegay inuu walaac ka qabo in hubkaasi ugu dambeyn uu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu intaas ku daray in dowladda itoobiya ay ku dhiiragelinayso siyaasiyiinta iyo odayaal qabiil inay ka hor yimaadaan ciidanka masar ee lagu wado in la keeno soomaaliya isagoo intaa ku daray in isaguna dowladdiisa ay samayn karto inay dib u soo nooleyso dhibaatooyinka haysata soomaalida itoobiya oo uu ula jeedo dadka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashida kuwaasi uu hore xasan sheekh ugu tilmaamay inay yihiin dad ku nool dhul ay itoobiya leedahay xiisada u dhexeysa itoobiya iyo dowladda federaalk ayaa cirka isku sii shareeraysa dowladda itoobiya oo awood adeegsanaysa ayaana hadda ku sugan qaybo badan oo ka mid ah dalka iyadoona la wareegtay garoomadii diyaaradaha ee gobolka gado sidaba uu hore uga markhaati kacay xasan sheekh mar uu wareysi siinayay telefishinka aljaziira turkiga oo waday isku dayo uu ku dhexdhexaadinayo labada dhinac ayaa weli waxalah ka gaarin khilaafka labada dhinac waxaana weli socda isku dayo lagu dhexdhexaadinayo abey axmed iyo xasan sheekh maxamuuda